kulanka sannadlaha ah ee kooxda manyalo f c ayaa waxaa lagu dhiirigeliyaa ciyaartooyda kooxdani halka abaalmarino kala duwan oo shahaadooyin hana la siiyo ciyaartooyda ka ciyaarta kooxda kubadda cagta ee ka dhisan xaafadda manyaalo ee magaalada wajeer kulanka sannadlaha ah ee maanta ay yeelatay kooxda manyaalo f c ayaa waxaa ka soo qaybgaleen saraakiil ka socotay dowladda sare bangiga national bank maamulkiisa sare iyo sidoo kale saraakiil ka socotay ururka kubadda cagta ee dalkani kenya laantooda wajeer kooxda manyalo f c rugcadaayaalkoodii hore iyo sidoo kale guddiga kooxda manyalo f c haddaba waxaa looga hadlay halkaasi sidii dhallinyaradani lagu dhiirogelin lahaa sidoo kalena sannad walbo kooxda ay sare ugu soo kici lahaayeen kulanka markii uu idlaaday ayaa waxaa nala hadleen oo inoo suura galay inay saxaafadda la hadlaan qaar ka mid ah maamulka kooxdaasi iyo sidoo kale saraakiil ka socotay ururka kubadda cagta laantooda wajeer dhanka kale guddoomiyaha xaafadda township sidoo kalena ka mid ah ururka kubadda cagta wajeer ayaa waxa uu codsaday in la caawiyo dhallinyarada maadaama ay tahay kubadda midda ka ilaaliso dhallinyarada maandooriyaha magacayga waa mukhtaar macali axmed waxaan jiray ciyaaryahaynii hore ee manyalo f c haddana ah batroonka manyalo f c maanta waxaan halkaan isugu imaadnay in aan dhiirigelinno dhallinyaradeenna ciyaartooydeenna oo aan moraal siinno si ay u horumariyaan ciyaartooda si aan sidoo kale ugu dhiirigelinna in ay ku dadaalaan dhanka nolosha kale ee bannaanka sidoo kale annagu ku xoojinnay in ay ka shaqeeyaan disblinkooda maantana aadaan ugu faraxsanahay waxaa noo imaaday marti aad weyn aad qiimo leh ee ka socota countiga iyo weliba nationalka waana u mahadcelinayaa dhammaantood sidoo kale waxaan halkaan baaq ugu diraya marka dhammaan madaxda ka soo jeeda countiga wajeer gaar ahaan madaxda ka soo jeeda constituencyga wajeer east oo ay manyaalo ka tirsan tahay iyo weliba ganacsatada in ay soo fiiriyaan dhanka manyaalo football club ee ay u fidiyaan gacan naxariis ay taakuleen u sameeyaan si dhallinyarada maanta halkan joogto ayagana ay mustaqbalkooda uga shaqeeyaan
bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa aadan maxamed xasan anigoo xogeyaha guud ee football kenya federation wajia branch ama the county of wajia maanta waxaan iskugu imaanay meeshan xablad ay soo qabanqaabiyeen kooxda loo yaqaano manyalo f c ayaga oo kaashanayeen dadkii hore imbira u soo ciyaareen ama saa u taqaanin legends waxaan aad iyo aad uga faraxsannahay qaabkii waxaa la dhihi jiray manyalo maanta ay usoo agaasimeen xafladan oona ka dhacayso jokbaro primary school marka waxaan rabnaa anaga annagoo xafiiski ah inaan saacidayno dhallinyarada sifa ay maxaa la dhihi jiray arrimaha muqaadaraadka ay maxaa la jira ay uga fogaadaan sifa maxaa la dhihi jiray iskuulladii ama jaamacadii ay uga soo baxaan ayagoo khibradooyin leh marka taas ayaan maanta u imaanay waxaan u malaynaa cayaaraha waxay ka mid yihiin nolosha adduunka nolosha waxaa waaye akhriska dhex ma aha dhinac yaal badanaa jirtaa waxaa jirtaa dad dahab ku qaata dhinaca orodka dad dahab ku qaata dhinaca kubadda dad dhinaca koleyga la ciyaaraya marka manyalo waxayna tuseen intay tiim hadda soo kacay ahiin kooxyaal badanaa jirtaa koox ilaa afartan ayaan wajeer ka diiwaangelisan marka waxaan cogsan lahayn madaxda embiyaasha madaxda countiga hay-adaha intay taakuleeyaan dhallinyarta wajeer imbiiraha ciyaarayaan iyo orodka hadday ahaato hadday wax kastaba ahaataba intay la garba qabto garbaqabasha u baahan yihiin waa dhallinyara hadda soo kacaysa taasna waxay awoodaysaa intaan ka rabna dhallinyarada mukhaadaraadka waa ogsantihiin wajeer waxa ku soo batay mukhaadaraadka sida kale aan ugu horeykartakarna waxaa waaya dhallinyaranta intaan kiwaanjadaha iyo meelaha ku ciyaaraan intaan maalgelino oo meesha ku ciyaaraan si ay mukhaadaraadka iyo balaayada ay u badbaadaan
si kastaba ha noqotee inta badani waxay dunida caalamka xilligani ku horumaraysaa taakulaynta la garabsiinaya dhallinyarada ciyaarto kubadda cagta iyadoo ismaamulka wajeer dhallinta kubadda cagta xiisaysana aysan inta badani helin dharka lagu ciyaaro kubadda iyo sidoo kale kabaha waxaana madaxda laga codsaday inay garab siiyaan dhallinyarada ciyaartooyda amaba kooxaha ka dhisan ismaamulka wajeer